dhalinyarada maakaanidane warmoogay wixii dhacayba maa idinkuna dhaciya boob ayaa dhaxan la joogtaa kulkiino raqaybsada idinkuna dhaciya boob ayaa dhaxan la joogtaa kulkiino raqaybsada odayadan dhamaasaane xabrigu dhuunta uga jiro miyaan dhowranayna calankiaadu dhimateen oo dudunkaaku keenteen kumaysigii dhursanaya dhaxalkiina sigiisaya maxaa daaca calankiaadu dhimateen oo dudunkaaku keenteen cadowihii dhursanayada dhaxalkiina sigiisay maxaa dhacay baaladan dhibayana dhashoodii miday way dhoobsadeen wax kastoo dhinku lahaa way dhoobsadeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونسنا قيارتان إن شاء الله يوم هويدنك الآخر داي waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee garab walba oo khamiisa hayahan oo kale halkan aad ka dhegaysan jirteen waa kulanka dhallinyarada mar kale garabnimo suuban ayaan habadiidinka leenahay soomaalaha ay merelba waa joogtaan hise kasta oo maqalka raadiha cadaadadiin soo gaarayo waa khamiis saddex iyo labaatanka janaayo labada kun iyo labaatanka barnaamijka kulanka dhallinyarada sida cadaduheedba waxaad kaga barateen mataanaha barnaamijka waxaana barnaamijka maanta intuu hawada ku jiro idiin daadahaynaya maya ashraf karaama iyo cadi fataax cabdullaahi dhoore cadi fataax soomane waa farsamadii mahad nuure axmed barnaamijka sida cadaduheedba waxaan ku daafuran jirnay mid ka mid ah kaarimaha suugaanta dib ayaan iskugu soo laba doonaa hadduu allah weyn oo inoo ogolaado
qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qoorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan noolaa qofkii helaa qotoon joogsigeediyo qoorteeda dheeriyo quruxdeeda fara badan quruxdeeda fara badan diibankii qayb iyo qoysu heelaa oo eedii qalaafiyo faraxayda taga bari doobaa la heediyo qabidaar la taga bari ciwaankii qayb idiyo qoysu heelaaoo quruxdii hargeysiyo hardhawaayo kulalada qabrid bahar dhexdeediyo faraxay la daga bari waa qaali luule cawdigeeda yaadhayaa way qiimo badantee yaryaa u daawada ha yaryaa u daawada yaryaa u daawada yaryaa u daawada waa qaali luule qalbigeeda yaadhayaa way qiimo badantee u yaryaa u daawada ha u yaryaa u daawada u yaryaa u daawada u yaryaa u daawada يا عبد قويو اسميو قداريو ويده دقالنتيو قول دمع سوالي قيد قول دمع سوالي قيد يا عبد قويو شميو قداريو ويده دقالنتيو قول دمع سوالي قيد قول دمع سوالي قيد قاموسكم meeshuu buugta uu ka qoray iyo
mar kale garab wanaagsan casri wanaagsan ayaana habadeeda kale nahay waa kulanka dhalinyarada khamiis walba ayaa dhegaysataan barnaamijkana maanta sida horada u maqasheenba waxaa hawada intuu ku jiro idiin daadahay doona soomane iyo karaama barnaamijkana aalaaba waxaanu kusoo qaadan jirnay qodobo la xiriira ama quseeya arrimaha dhalinyarada maadaama uu yahay barnaamijka hadde kulanka dhalinyarada cadi fitaax ayaan soo dhaweynayaa cadi fitaax solo u garab wanaagsan
aad oo mahadsan tahay maxamed aadan karaama mar kale dhegaystayaal galab wacan oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay barnaamijku sidii karaama uu isha gab ah waa kulanka dhalinyarada raadiyaha cadaado ayaad ka dhegaysanaysaan meel walboo joogtaan cadaado iyo deegaanada ku dhodhow f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahatis ayaad naga dhegaysanaysaan halka adduunka dhegaystayaashana meel walba ay joogaan aalinta tabinta ah ee live streamka ay toosna uga dhegaysanayaan saaxiibadaynu jecelnahay oo barnaamijku galabta aad ayuu u xiiso badan yahay waxaan idi galabtay qodobka aan ka doodi doono waa qodob aad in badan looga soo baaraadegay aad aad baa mahadsantay cadi fitaax oo intaana qodob ku gelin kulanka dhalinyarada maadaama uu yahay barnaamijka dhegaystayaal badan yacni ayaa waxay soo yidhahdeen bal karaamow ka waramaa dadka waaweyn ma ka qayb qaadan karaan barnaamijka aad oo macsan tahay maxaa aadan karaamow Aye.
dadka waaweyn ha way ka qaaba- way ka qayb qaadan horta karaan.
dhalinyaro intay ka bilaabataa horta da'deeda horta Dhalinyarada- cadi fitaaxow waa macsan tahay karaamo isku yaraanta day bal- way ka- bal- yaraantaba way ka bilaabataa Aye.
midka tobanka jira waa toban dhalinyaro.
aye dhalinyaro halka ilaa iyo halka ku egtaa ilaa nihow ilaa soddon baa jeclay maya cadi fitaax ilaa iyo afartankaa la yidhaha dhalinyaro weeye qofka laakiin haddii afartan iyo saddex noqoto ka war afartan iyo saddex een may cad bitaaxo badanaa waxay dadku isku raaceen Ah.
in ilaa iyo afartanka qofka dhalinyaro inuu yahay Mhm.
afartan kadib xoogaa een ya waa baab kale kaasi waa ba- waa baab kaas maxaa lagu tilmaami karaa afartana wixii ka weyn maxaa lagu tilmaami karaa marka cad bitaaxo horta maana gaarintaas markaan gaaraha ka hadli doona aad baad mahadsan tahay dhegeystayaasha waxaa nagala qayb qaadan karaa fariimo wicitaanba intaba Mm.
Een, marka een, maadaama kulanka dhalinyarada uu yahay aalaaba dhegeystayaal waxaan kusoo qaadanaa waxyaabaha qoseeya dhalinyarada Een, haddii aadan dhanka jacaylka haddii aadan arrimaha kale een, Soo dhalinyarada waxyaabaha markaasi dhacaya Mhm. marka een, marmaraan aadi doonaa dhanka siyaasadda laakiinse maanta waxaan een, macnaha een, aan een, Garab.
ugu soo gudbin doonaa galabta Mm.
een, qodob la xiriira arrimaha jacaylka Mhm.
runtii cabdiftaaxo marka qodobka een, dhegeystayaasha haddaan miiska usoo saarno een, marka qodobkaas cabdifataax bal een, ma isku dayi karta horta maxamedow Hmm.
horta qodobkaasi haddaan ma- waan isku dayi karaa Haye.
laakiin laakiinse waxaan is leeyahay Eh.
ama maaragtay birta ku dhufata ha marka een, aad baa mahadsantay cabdiftaaxo Mm.
runtii galabtana een, barnaamijka een, hashim ayaa qaybka ah ugu dambeyn aan sii doono Mm.
Een, marka een, qodobka een, dhegeystayaal waxa uu dhacaya sida tan een, alaba een, marba meel ayaan een, aan geli doonaa qodobka marba meel ayaan ka keeni doonaa balse maanta waxaan dhegeystayaasha u garanay ama qodobka miiska aan soo saari doona uu yahay in dhegeystayaal haddaad qof jeclaatay in qofka een, adiga ku jecel ama qofka adiga aad jeceshahay kee baan raaci lahayn labadaasi qof Mm.
laba qof qofna adiga ayaa jecel qofna asaga ayaa ku jecel haddaba kee baa raaci lahayd weeyaan Mm.
haddaad tiraahdo qofkii jeclaha raaci lahaa maxaad ku doratay Een, haddaad tiraahdo qofka een, anigaan jeclaha raaci lahaa sidoo kale ayaad raacinaysaa Een, marka een, runtii waa cadiftahu horta weliga horta qofma jeclaata adig Horta Waa qof macdo- her- qof ma- horta aan iska raaca maxaa horta qof weliga qofma jeclaata maxamedow weliba taas maba gaarin aniga weli hadda anaa- cadiftahu qof kasta ma gaarin uu kuleeyahay Ah.
asagoo hoosha ku jiro ah, Maxamed- marmar aad arkaysaa maanaasu ku dhahay may maxamedow ay aniga tobankii hadda jira tobankii ah tobankii sano bisaaba jira hadda hadda labada kun iyo labaatanka lagu jiraa toban iyo- maxamedow Ah, laba kun cadifta.
sagaal iyo tobankii He, waxaan jira sagaal sano sagaal sagaal baan jira bis hadda ayaa labaatankii hadda laba kun- laba kun iyo labaatankan ayaa sanadkii to- laba oo tobanaad uu ii dhammaystirma waa wax kale haye marka hadda maxamedow ma gaarin xaydadejin waa waa ii dhiman yahay an waan gaari doonaa markaan gaaro taas ayaan ka hadli karaa maxamed wili jacayl baa wili ma gaarin baa fidhi horta aad baa maasanta laakiin sacadifta waxaa jacaylka horta inuusan ahayn da inuusan ku xirnayso moogid Mhm. waa waa jirtaa da kuma xirna maxamedow oo da layskuma jeclaa sidaan filaayo oo maarata jacaylku marba qofka si uu qabtaa aad baad u mahadsan tahay saaxiib sare soomane waan iskugu soo laba doonaa dhegaystayaasha qadadka taleefanada ayay naga soo waci karaan dhankii fariimaha kama marnaa intaan ka gaarno hee ayaan jaaniskooda sii doonaa fariimaha ayaan ku hormaraynaa iyo cabdiftaax dhankiisa aad aa mahadsan tahay fariimaha waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayaad fariimaha noogu soo hagaajin kartaan waa afura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton waa afuruhu waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton ayaad noogu soo hagaajin kartaan waa fariimaha oo keliya wicitaan maahan waa fariimaha oo keliya waa afura saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton karaama aad baad u mahadsan tahay soomane dhankiiyo wicitaanka tooska ahna dhegaystayaasha hadde waxay jaanis u eli karaan inay naga soo xiriiri karaan lambarka fura saddex lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan lix een, fura saddex weeyaan lixdan konton iyo labo toddobiyo labaatan haliga raadi noqdo een, hufsiina Xaf- een, hadalku ma j- xafiin yaa lihi jiray hufsiina lihi jiray hafmaan hadalku ma jira soomaalida kuma hadlaan saaseed aad iftaxo xoogaa maamayadan iskuma fahna marka Dhib ma- marka aad baa maadsan tahay Een, haddaan ku celiyo dhankii wicitaanka waa fara saddex lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan dhegeysta ayaa durba qad ku jira haddaan jaaniska aan siiyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
أولا شيء كرامة وما تنساي مجهيد ومريم عبد Een, marya haboon soo dhawow galab codoon ayaana habada kaalinahay casriye wanaagsan alaaba dhegaystayaasha ku xiran barnaamijka ayaa tahay waan kusoo dhawaynaynaa haddaad la socotayna barnaamijka qodobka een, fikirka ka dhiiba bal galabta
وما تنساي ولا شيء كرامة أديك يوم لكن
haye marias ma noo soo begi kartaa waxyaabaha aad ku raacday
aniga qof aan si cadayn iyo dadka ku qaraaci lahaa eh, uu qof jeclahay haye
En qofkaan jeclaa jecla qofkaan anaa jeclahay maan jeclay anaana sooma haye
laakiin haddii kaamo dhaho wixii qalbi ku jecla qaraaci waa dhibaato marka haye
marka saas waa marka idaanka waxay ku jirta qofkaan ay waa qof ku jecla
Een, aad iyo aad ay mahadsan tahay maria haboon sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijkeena la qayb qaadatay waan kaa mahadcelinaynaa fikradaada saliimka ahna waan soo dhawaynaynaa galab cudoon casri wanaagsan ayaana habadii ka leenahay dhegaystayaal badan ayaa waxay leeyihiin wacitaanku cali karaamo waa afar saddex lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan cadibtax dhankiisa wicitaanka ayaan markaan u jiraacayaa dhegaystaha markaani qadka ku jira halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow magacaaga iyo goobta aad naga soo xiriirinayso faa'iso galab wanaagsan gurceel barnaamijka sidee looga dhegaysanayaa galabta barnaamijka waa la socotaa gudogal sababta aad ku raacaysid maxay tahay qofka adiga ku jecel sababta aad ku raacaysid oo aad ku dooratay qofka adiga ku jecel ma noo sababay kartaa hay oo adigu qofka adiga ku jecel baad raacaysaa saan u fahmay qofka adiga ku jecel miya ayaad raacaysaa saan u fahmay fer warkaaga Mm, aad u mahadsan tahay walaashay waynu kaaga mahad celinaynaa sida quruxda aad baa wansata cabdibtaaxo waxaad moodaa dhegaystayaasha inaysan een, qodobka si fiican aysan u fahmin marka haddaad tiraahdo qofkii jecel ayaan raaci lahaa waxa aydan sheegaysaa sababtaasaan ku raaci lahaa waxaasaan ku raaci doortay.
lahaa sidaas ayaan ku Mm.
doortay maadaama qofka jecelaan waxaas ka helayn oo kale ama Ah.
qofka jecelaan oo kale waxaas aan ka helaynin Aan helin.
waxyaabahaasaan ku doortaa waxyaabahaasuu ii qaban karaa qofkaasi inaad tixdaa la rabaa dhegaystayaal inaad fahanteen ayaan filaya cadiftaax mar kale ayaan ku laabanayaa iyo dhanka ee, wicitaanka dhegaystayaal badan ayaa jecel inay barnaamijka inoola qayb qaataan dhankii cadiftaax haya cadiftaax waa mahadsan tahay karaamo wicitaanka ayaan mar kale jaaniska siinaynaa dhegaystaha markaana jaaniska wicitaanka oo helay halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أصحابتا برنامج تباندين سواني سلامي دمانتي محمد سلام عبد سومني مهد نوري يو هاشم واني سلامي دمانتي بحر إذا أحدا إيدي وعذابي mid la mid ayaan walaasheen hawada kuu soo mari doonaa casiryo wanaagsan galab qurux badan ayaan mar kale hawada ka helnahay soo dhowo walaashay
walaalkay waa dhowahay magacaygu waa xubigta saxadda ayaa dhoola kaala jeexay saxaabta karaama ayaan galab cudoon ayaan mar kale ku leeyahay barnaamijka aala alaab waxaad ka mid tahay dhegaystayaasha in badan barnaamijka ku xiran galab wanaagsan ayaan ku leeyahay bal haddaad qodobka la socotayna gudagal
waan la socda walaalkay joogo wanaagsan galab qurux badan ayaa nileehay dhammaantiin Mhm.
horta cabditaaxa waaba iska cadahaba baahashan aad miiska soo saarteen Mhm.
qofta aniga aan jecelahay ayaan raaci lahaa sababtoo ah waxaan aanu jeclayn Mhm.
inaan la igu kasbo waa wax maba raaci karo somaha qofkan asaga ayaa jecel aniguna ma aan jecli maba raaci karo somaa nafsadayda waxay tageen Mhm.
ma ogolaanayso Aye.
laakiin qofkaan anu aan jecelahay oo nafsadayda aan waaminay ayaan raacaya qofkaas waxaan ka doonayaa oo iska yarba Mhm. marka had qofkaasi aad aad dhahaydo waxaad- asaga jecel jacaylkaas baan ku raacayaa waxyaabaha aad isdhihi karto markaas waad ku dooratay maxaa ka mid
qofkaan anaaba jecelba ah aha
marka haddaan qofkaan jecelahay waa ku kalsoonahay kalsoonidaydaa ku dhex jirta Mm.
qofkaan asaga unbaa jecelo aniga jeceelka lama qabin maba aan aadi karo oo maba u aamin nafsadayda aada umahadsan tahay ayaan walaal qaaliya Walaalkeen.
waan kaaga mahad celinaynaa walaashay sida quruxda badan ay barnaamijka noogala qayb qaadatay dhegeystayaashan waxaan ka codsanaynaa dhanka fariimaha inaysan naga soo wicin dhegeyste fariimaha lambarka aan ugu talagalnay ha naga soo wicin ayaan ku leenahay wicitaanka furaha waa wicitaanku waa saddex lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan ayaad naga soo wici kartaan fariimahana waxaad noogu soo hagaajin kartaan saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton karaam haye aad baad u mahadsan tahay somano waxaad moodaa hadda inay dhegaystayaasha heeyaanba een, marka maaraya habboon een, Aha.
maadaama Mm.
dhegaystayaad u Ayaan. Ayaan.
dambeeyay ayaan dhowr Aha.
Een, runtii aad iyo aad ay u mahadsan tahay runtii een, qodobka sidii loo rabay ayay abaartay marka mahad ballaaran ayaa u jeedinayaa marka galabka ha ku wacnaada ayaan leeyahay dhegaystahan qad ku jira iyo somana dhankiisa halo asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal macana soo dhowow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso
walaalkay qaali waa dhowr maanta waan islaamaya waxay hayso
barnaamijka walaal waa la socotaa aadaan ugu xunnahay telefoonka ayaa ka go-ay wicitaanka dhegaystayaal xana lambarka aynu ugu talagalnay waa saddex lixdan toddobiyo labaatan lixdan konton iyo laba toddobiyo labaatan ayaad naga soo wici kartaan dhegaystayaasha waxaan ka codsanaynaa inaysan lambarka fariimaha naga soo wicin fariimuhu waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton fariimo oo keliya ayaad nagu soo hagaajin kartaa aad baad umahadsan tahay sooman oo dhegaystayaasha inaan fahmin ayaa rajey doonaa dhegaystahan qad ku jira haddaan soo dhabeeyo assalaamu calaykum dhegayste
salaam waraxma walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
salaam maxamed aadan oo jooga degmada socolley gobolka galmudug walaal waala socotaan filaya sidee lagu dhegaysanaya barnaamijka galabta
walaal barnaamijka galabta waxaan malaynayaa
een aad iyo aad aga xunahay dhegaystaasi qadka taleefanka ayaa ka goay waan rajo doonaya inuu dib usoo laaban doono kulanka dhalinyarada qaybihii ugu horeeyey ayaan ku guda jirnaa fariimahana jaaniska waan siinaynaa waditaanka ayuu ku soconaynaa halo assalaamu calaykum waan ka xunahay qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegaystaasi hay cabdiftaax een runtii qodobka xamuda inuu aad iyo xiiso badan yahay garabta marka waan faaqidi doonaa balse dhegaystayaal ayaan jaaniskan jeclan lahay inaan siino halo assalaamu calaykum walaal waa ku maqanaa soo dhawo magacaaga halkaa nagala soo xiriirayso
walaal magacayga waa mayiba joogta gadays sidee lagu dhegaysanaya gadays garabta
si wanaagsan haddaa la socotay fikirkaaga
waan la socda walaalna si wanaagsan galab wanaagsanna waan leeya waan salaamaya labadiinaba aniga haddaan gudagaa waxaan leeyahay qofka qofka jecel baa raaci lahaa haye marka maxay tahay marka sababta een qofka ku jecel aad u raacdeed qofka adiga jecesha uga hordilayeed
ee waxay tahay sababta waxay tahay qofkani macnaha
een aad iyo aad aa xunnahay dhegeystaasi qadka taleefka ayaa ka gogo-aya marka waxaan ku leenahay dhegeystayaal eedar dhankeena hadday tahay waan hagaaji doonaa een marka dhegeystayaal ayaa qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum
waaleykum salaam walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
walaalkii waa mawri inoo socotaa hadda galbeed
haddii haddaa la socotay barnaamijka gudagal
aniga waxaan raaci lahaa qofkaan jecel lahay haye marka maxay tahay sababta qofku ku jecel aada uga horday
ee qofka anuga jecelba samaha sababa sheegi karo
haye
jeclaa raaci lahaa een aad iyo aad aga mahadsan tahay cabdiftaaxo een marka een intaan fariimaha u guda gelin een adiga ayaan kugu soo laabanaya cabdiftaaxo dhegaystayaashana intaan ka gaarno ayaan jaaniska sii doonaa marka qodobkani een cabdiftaax waxa uu dhacayay een qof ku jecel een een asaga ku jecel een iyo qof adiga aad jeceshahay keeba raaci lahayd cabdiftaaxo bal su-aashaas aniga haddaan ku weydiiyo bal galabta een waa een dhegaystayaashana way soo faaqidayaan waan uga mahad celinayaa een runtii dhegeystayaal badanna qaladka ay soo buuxdhaafinayaan marka een dhegeystahan ayaan ka horumarinayaa een dhegeystahan qad ku jira halo assalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmat walaalo soo dhawow halkaad inagala soo xiriirayso iyo magacaaga
walaalkay micraaj xasan micraaj habi degmada dhuusumreed xaaqada horseed
haye waala socotaan filaya barnaamijka
iwanasa waa la socdaa haye fikirkaaga
fikirkeyga haddaan kadibta waxaan dhihi lahaa qofka aan jeclahay ayaan raaci lahaa haye marka qofkii ku jeclaayne maxaad uga tagtay kaas
runtii aan haddii si loo fiirsho jacaylka een sanadkan ama sanadada soo dhaafa jira waan ku jeclaha bisle waaye een balse jacaylka saxda haddii la fiiriyo qofkan aan jeceshahay ayaa roon haye haddee marka waxaa tiri qofkii jeclaa waxaa laga yaabaa inuu kiisa been yahay laakiinse adiga kaaga een hadduu kugu yidhaha gabaraas adigana kaaga waa been
maya maya maya malaga yaabo qofkan aanan ka fakerin lagama yaabo inaan xiriiro sameeyo een haye ama aan jeclaado
haye ama aan jeclaado ama aan ku fakera inaan qofkan la qeybsado een malaga yaabo sabto een qofaan isku higan jacaylka ma loo bandhigi karay
Een, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay maraaj sida quruxda badan oo wanaagsan aad barnaamijka inoo la qayb qaadatay waa aan kaa mahad celinaya hay cabdiftaax adigay ku jirta baash Een, waad maqlaysay dhegeystayaasha Een, marka maxaa kaga baxa horta dhegeystayaasha fikirkooda waan soo dhaweyneynaa marka hore bal adiga aad oo mahadsan tahay maxamed oo mar kale galo wanaagsan ayaan awooda dhegaystayaasha galabtana niyo si kalaba adiga dhanba oo egtaa ma aqaaniyo galabta Maxamed oo- Ah, balan ma jirta caawa maya maxamed oo anigu ma gaarin ama hore ku ugu sheegtay xasadilkeeda marka cabdiftaaxo maxamed oo anigu tobanki aba jiraaye Maya, aniga- Dee, aniga qof toban jira ma ilma aadi karaa ma horaa u kaadinayo aniga dhegeystayaasha xaska yiri maynama gaarin iyo waxaas waa ma- waa mahadsantahay maxamed waa ka weyn haba dhaascaan intaa Magacaaga.
dheeraad ma Waay gaarin maxamedow awal ugu qoslaabay haddaan tiraa ma gaarin
maxamed dhib ma lahan Aye.
waa waa aragtay dhegeystayaasheena meel walbay joogaan galab wanaagsan ayaan hawada ka leeyahay sida quruxda badan ay barnaamijka inagula qayb qaadanayaanna waynu uga mahad celinaynaa hadda dhegeystayaasha adiga ku sugan yaar hadde maxaa leedahay galabta yaa raaci lahayd horta cadfitaago horta wiilay horta qof ma jeclaatay horta waxaa dhada maba gaarinba maxamedow haye sooma laga yaaba inay dedejinayso een deg horta- deg inaga wada sooma laga yaaba een ku dedejima laakiinse aniga waxaa haddaas haddaas aan ku fiirsay Ah, waxaa saaraytaa qof meelo meelo badan soo galgala macnaa maro badan yaa Waa oo- mahadsantahay.
oo la yidhi macnaa een wax kumayn camal meelaha karaadis
waad mahadsan tahay maxamedow Ya.
soomaalida waa ku mahmahda hadda waxaa jira dareen badan aa dirasaan lagaa soo jawaabin
maxamedow horta aniga waxaaba quustay maaragtay waxaaba quustay markii la yidhi maaragtay soomaalida markay tiri Haye.
habar fadhida Ay, La lagta gallafo.
lafada. Ay, markaasaaba quustaba maxamedow ay quusta itim marka gala wanaagsan ayaan dhegeystayaasha leeyahay qodobka aad ayuu u xaasaasi badnaa oo ay, u qiimo inooga badnaa.
jawaab balcadmitaaw adiga waasan Waa mahadsan ay tahay aniga horta qof i jecel iyo qof aan jeclahay haye run ahaantii labadaba waan waan dareemay waan arkay marka maxamed labadaba waa aragtay miya Waan arkay.
haddayna wax laad ma gaarin Kow- Maxamedow.
kow- waa kuwa inaa saa boontiyaa lagu haya sax sax waa mahadsan tahay sax maxamedow waxaa lama taqaana cadfitaaw Mm, mm.
beenta waxaa laal lagu leedaa halka Ah.
lug hadday bacaad laga shan bis waayo ma soconayso Um, weesha ku dhamaata be waa dhacay be aad baa mahadsan tahay maxamedow marka Aye.
waxaan leeyahay run ahaantii horta qof adiga uu jecel iyo qof adiga aad jeceshahay mid maahan isku mid maaha runtii Mm.
haye way kala qiimo badan yihiin wax kale wax kale haye sax run sax ahaantii aniga Waa- waxaan- waa nugu socotaa nugu Ah.
haye marka maxamedow labadooda maca isku meel ma mari karaan qofka wax jecel iyo qof asaga la jecel yahay waa tahay waa runaantii tahay adiga markaa qofka jeceshahay maxamedow iyo markuu asaga ku jecel yahay farqi weyn baa u dhexeeya farqiyaa udhexeeya marka aniga waxaan leeyahay Haye.
oo aan maaragtay raaci lahaa Haye.
qofka aan anigu danaynayo qofka adiga aan danaynayn ama aad jeceshahay anigu aan danaynayo ukama fahmin weli aan danaynayn maxaa kala jeeda Aan ana danaynayn.
qofka waxyaaba badan loo daneeyaa saaxiibtinimo caadiya jaceyl saaxiibtinimada ka soo gudub haye saaxiibtinimada maxamed halkaa dhigo haye anigu qofkaan danaynayo markaasi aan dan maaragtay dantu iga qaba hadda cadiftaxo jacaylka hadda ma isku dan miyaa jacaylka ma isku danaystaa macnaa ma jacaylka dan ka dhigta dantu maba dha- jacaylka maaragtay waxyaabaha mararka uu kasoo wuxuu kasoo bilowdaba dan soo maha
Dan- In- laakiin danta ha u fahmin in laysku danaysto oo keliya dan saas maaha maxamed inaad si qaldan wax u fahamto ma fiicna haye waa- laakiin anigu waxaan kuu yidhi qofka aan markaasi danaynayo oo aan rabo oo rabitaankayga ku jira qalbigayga ayaan raaci lahaa markaas haye marka laakiin qof aniga oo asagu i danaynayo Mm.
waxaa laga yaabaa in maaragtay uu igu cayaarayo laakiin si qofka adiga ay danaynaysa inuu kuma ciyaara ma moodeyda asagaan u moodayaaba asaga asagii qofkii aniga markaas waxaan u moodayaaba Hey.
inuu igu boodboodayaaba
qofkii kalena macnaa ha Hey.
asagii inuu boodboodayo Hey.
ayaan u dareemayaaba ko marka aniga waxaan danaynayaa qalbigayga qofkii markaa uu soo jiito uu qalbigayga markaasi raacay ayaan waqti gelinayaa si aan qofkaas qalbigiisa ku aan aan kaa hanaaha dhex gare waxaa maqli jiray waa rabaa rabaa lagu waayo ha Ayo, way soo- soo- jirtaa marka soo- hadda soo- ma- waqti badan baa bixinaya laakiin hadda waxaa isleeyahay khasaari mayo haddaan Hay.
waqti bixiyo maaragtay dadaal badan bixiyo ma khasaarayaa isleeyahay marka maxamedow anigu waxaan raaci lahaa qofkaas ayaan raaci lahaa oo maaragtay qofkaas anigu aan danaynayo qalbigayga oo in badan uu soo jiitay Hmm.
ayaan maaragtay muhiimadda in badan saari lahaa Een, aad baad mahadsan tahay cabdifitaxo hadda taan ma jira qof ha- hadda yaa aan la wada wax maya maxamed anigu hadda waa yaraho waa ii dhimata laakiin waa gaari rabaa waa gaari rabaa horraa gaa rabtaa waa gaari rabaa hadda waa sii diyaarsanaya midaan waxaan u moodin inaan soo maray waa midaan sii diyaarsanaya Een, aad Waa sii baad diyaarsan- mahadsan laakiin cabdifitaxo haddii si lagu fiirsho Mm.
ma moodo qof qof macnaa iskaaba laguma moodo maxamed ma- maya maxamed waa lii moodi karaayo haddeer anigi waxaa laga yaabaa in haddeer hadal bilow uu yahay oo maaragtay haddeer waa inaan sii inaan sii baranaya laga yaabaa Een, aad baad mahadsan tahay cabdifitaxo horta weligaa ma lagu jiro waa ku jeclaa
maya weli ma horta weligaa lagu fadhiyo.
weli ma maqal aniga waa ku jecla markii la yidhaha waaba ooyaada oo yirib arrinteeda noqotaa marka maxamedow waa ku jecla habsi kale u fahmaada
oo ku jeclaa haddii lagu dhaho waa oysa.
waaba ooyaada ooyinta meel iga tirkaashay Bismillaahi.
marar maca waxaa jirta maxamed dad qaara markay soo wacaan Eh.
aan qoslo farxo dhol cadayaa jirta markii lagu dhaho waa ku jeclaa maya Een, mararka qaar aan jacayl la sheegin haye laakiin jacayl haddii la yidhaha waa ku jeclaa Een.
waaba iska ooyaaba marka jaamtiyaal Ah.
hadda sama la dhihi karo marka dhi jacaylkii kusoo gubtaa taa jacaylka ka carraay Maya, maada ta- oynis maada maqashid ba Ah.
ma gaariya ka dhigaysaa marka waaba saarata jacaylka wuxuu yahay waxaa la oynis jacaylka xanuunkiisa saarata saar may may maxamed saas maahan is dhihi karaa waa maaragtay soo jiidasho inay taan baa laga yaabaa maxamedow warnimuhu weli waa iska aad soo daba baad dhacaya.
mahadsan tahay cabdijaal waan isku soo laaban doonaa Een, fariimaha waan siinaynaa een, marka fariimaha marka aniga heesta dhextaalkana waa nagu soo wajahan tahay marka een, int- een, marka fariimaha een, waa anaga- mahadsantahay farriimo badan ayaa durbadiiba soo- eh, na soo gaaray maxamed karaamow oo maaragtay dhegeystayaasha wicitaankana waaynu siinaynaa fariinta gacanteeda markaani hore ee soo qabat saaxib eelnimo ilaabina ninka dhan farriimihiina waynu akri doonaa intaa jaanis ku helno cabdifitaax haddii uusan karaame sida uu uu ku uu uu ku raaci lahaa ayay uu dhegeystahana soo yidhi sharax weri arrinta saasa fariintu u fahmay laakiin fariintu wili way maaragtay oo ma ma ma soo dhammaystirin dhegeystayaasi oo dhegeystaha waxaan ka codsanay fariinta uu soo dhammaystiro dhegeystayaal wili fariima ayaan kusii soconayaa oo maaragtay ba- barnaamijka fari kama qodno oo maaragtay fariimaha dhegeystahan wuxuu soo yidhi assalaamu calaykum wacalaykum salaam ayaan leenahay magacaygu waa sacdiyo cali oo axmed oo marka koowaad waxay tiri waxaan waan idin salaamay dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo shaqaalaha radio cadaado fikirkayga haddii aan ka dhiibto ga- galabtay qodobka jacaylka waxaan ku dooran lahaa qofka i jecel sababtu waxay tahay wax walba uu i- uu ii samaynayaa oo maaragtay meel cidla ah qofkaasi iigama tegayo okay waayo sheekadu wa- waxay waxay tahay tidhi naftaydu naf bay rabtaa nafta kale naf bay rabtaa sidaa ayuu dhegeystaha soo yiri nasiib wacan ayuu dhegeystahaasi g- g- oo ku- fariintiisa kusoo gabagabay saaxib waan dhegeystahaas waynu uga mahadcelinay sacdiyooy fariintaada sida quruxda badan aad noo soo gaarsiina waan kaga mahadcelinaa dhegeystayaasha oo fariimaha weli soo diraya saaxib imaan idin laabin fariinta ku xigta ayaan jaaliska siinaya asalaamu calaykum dhegeystahan sulu calaykum salaam ayaan leenahay waa ayaan oo joogta xaraale maxamed iyo cabdifitaax galab wanaagsan aniga qofka i jecel ayaan raaci lahaa waxaana aan ku raaci lahaa noloshayda ayuu farxad gelinayaa qofka aan ku- qofka aniga i jecel waa ka tegaya qofka aniga i jecel wuu iga tegayaa ayaan u fahmay oo anigu aan jeclahay ayaan u fahmay fariintaasi murugo iyo fik- fakerba niyad jab ayuu qofka aan maaragtay anigu jecla uga dhalinaya laakiin aniga qofka i jecel ma igu dhalin ayaa fariintadaas ku fahmay waynu kaaga mahadcelin ayaanay sida quruxda badana barnaamijkan nogala qayb qaadato farsama yaqaanka ayaa gacmaha hatinaya
Een, casriye ayaan doonanaynaa waan iskugu soo laaban doonaa hadduu eebehe yidhaahdo dhegaystayaal ee, ya isma dhaafno ay idinkala dhexbox idinkii heestii hadde mana qaboojiye
muhashadii kalgacalkiyo badni jacaylka iguma xanayso Ah, markii aan ku weegaba dadka nahaad u sheegaa muhashadii kalgacalkiyo muxubadii jacaylka iguma xanayso markii aan ku weegaba danahaad u sheegaa midabkala qurxun dumar muuqaalka gudkeed midabkala qurxun dumar muuqaalka gudkeed waxaad tahay mulaaxiyo musbax nuurifayo miciina aragtida midabkala qurxun dumar muuqaalka gudkeed midabkala qurxun dumar muuqaalka gudkeed waxaad tahay mulaaxiyo musbax nuurifayo miciina aragtida xariiriyo maamuu usu dhalatayo war waa tahay xariiriyo maamuu usu dhalatayo urayagtii qalbiga iyo maan maan maan maan man qaboojisa tahay tahay xariiriyo maamuusu dhalate mar waa tahay xariiriyo maamuusu dhalate murayati qalbiga iyo maan maan maan maan man qaboojisa tahay
yaa cadiftah maxay dhacday maxay maxay ka dhacday waxba waxba maqlayay walle walle waxbaa ka dhacay ayaa la dhihi karaa maxamedow oo maaragtay hadda hadda hadda ma ilmaysa cadiftah adoo inaa ku jeeday maxamedow waxbaa ma hadda jec- manqabajiso maaragtay hees aad u qiimo badan ayay ka hadlayaan
arrimaha runtii heesaha jacaylka ayay een, ka mid tahay runtii yaa in een, badan.
aadka looga dabaaldego marka dhegeystayaal een, fariimaha waan siinaynaa wicitaanka cabdiftaaxo haddaad soo dhageysto dhegeystaan qad ku jira degeystahani hallo asalaamu calaykum
calaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga iyo goobta aad naga soo wacayso
walaan waa faadumo joogta waa beri waxaan rabaa codsigan wataa walaal hay
yaa walaal soo daan huya
waxaan rabaa heestii maxaa tabanle iskaan jannadii ku galay waan kuusoo doodi doonaa walaasheen sida quruxda badan aad barnaamijka nogala qayb qaadatay fariimaha haddaan dhegeystayaasha ugu celino aafuruhu waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton fariimaha waa saddex afartan iyo shan siddeetan iyo shan konton aad baad umahadsan tahay dhegeystaan qad ku jira halo assalaamu calaykum
abdullah cabdi aadan oo joogo deegaanka dhagaxdana waago haya cabdi soo dhawow saaxiib sare waa la socotaan fira barnaamijka
waa la soo waago haya garabta bal fikirkaaga cabdiyo
fakarkayo wallaahi horta waa barnaamij aad u xiisan badan oo la dhihi karo qoys kasta ay markas marka hore la kulmaan haye
Eh, aniga marka loo raaciyey waxaan qaadan lahaay mar kasta anigu qof isjecel kama tagaan isle
een, haya qof ku jecel mar walba kama tegeleen adiga
haa kama tagaan Hey.
qof macna waxaan u soobaynayaa qofkaas kale inaan helayo ma hubo qofkaan qof gacanta igu jira waaye mar kasta
Een, marka haye aad soomala dhigi karo qofkii aad een, ku jeclaa haddii aad asaga u hertid qofkii ku jeclaa in ama adee jeclad uu ku dhaafa ka waran
maya waa la dhihi karaa laakiin qofka aniga uu jecel yahay oo macnaha waxaa la dhihi karaa aniga aad uu ii jecel yahay oo macnaha indhaha aniga ayn mara ma ha
laakiin een, oo markasta aniga ma wey karo haye nasiib ma wey
haye marka kaas gacanta kaas gacanta igu jiraan doona lahaa aniga
Een, mid kaa maqan maraadileen
Ay, kaas inuu nacaaba laga yaabaaba maba isbaa lay karo
haddana mahadsan tahay saaxiib sare ee dhegeystahaasi waan soo dhaweynaynaa fikradiisa sariibka ah waxa uu leeyahay cabdiftaa dhegeystahaasi een, cabdi haddaan aqaldanay magaciisa een, qofka i jecel mar walba kama teganay waa sababtoo asagaa gacanteeda ku jiro marka laakiin qofkaa jecel waa qof iga maqane ya inaa heli doono inaa wey doono kama warqabo maana laakiin qofka anugu Laakiin qofka aniga i jecel mao kaas waa la heestaa marka cabdiftax bal ka waran runtii waa fikrad inaba caajayaan ya een, marka adigana waxaa dhalaa dayto yaad raacdeed aniga maxamedow waan kuu sheegay aniga qofka anugu aan jeclahay niyadeeda ka doortay qofka adiga aad jeceshaa raacdeed Mm.
haya cabdiftax hadda qofka ku jeclaa ma ka hor direed marka Mm.
waa ku jeclaya qofkaan indho kale malahan wuxuu ku leeyahay hadda hadda cabdiftax maxamedow soo- inta sheegaysaana bilaaba macnaa waa mahadsan tahay maxamedow Hey.
laakiin waxaa laga yaabaa anoo iska oynaa inaan marmar iska raaco adoo isko ina inaan iska oynaa marmar raaco ayaa laga agitaan yaabaa Mm.
ani horta haddii la yidhaha waa ku jeclaayo adiga waa oysamo ani waa qofkii aan kuqoslaaba macnaa Mm.
wuxuu sheegaya in- inay jecel yahay kalama kala qaano macnaa qofkii yidhaha waa ku jeclahay mo Ha.
ya waa ku- asigaan kuqoslaaba macnaa qofdana aan aan maaragtay kuwayn baa ka yimid qof qoslayna iga imaado Ah.
qofkii xataa anuu xanaaqsan iga imaado ma ujeedaa wuxuu iga qososii kara waa ku jeclahay inuu waa mahadsan tahay marka fariimaha jaaliska sii farxaditaan waa isku salaaban doonaa maxamedow farnimo galabtay darbaba way iska soo Ado- dabadhacayaan adoo ii furiiqanina waa ii- waa u jeedeen mar dhaba maa su-aali weydii rabtaan iyo waa kaa shakiyey maxamedow way kugu soo socotaayo aye ma hor dhicin baa isleeyaha maxamed dhegeystayaashana iga hormar abuub cabbaara sida diyaariya anigana isdiyaari baan ku leeyahay maxamed oo wicita maaragtay fariimaha ayaan ku laabanayaa oo fariimaha gacmo weli waa iska soo daba dhaceen saaxiibayaal fariimihiinama ka tegi doono intaan jaanis u helna ayaan akri doonaa oo maaragtay waxaan jeclahay mar walba inaan dhegeystayaasheeno aan ka haqabtirno assalaamu calaykum dhegeystayaal soo yir wacalaykum asalaam ayaan leenahay waan idin salaamay daadiyaasha barnaamijka maxamed aadan yuusuf karaama iyo cabdifitaax sohmane salaan sare saaxiibayaal waa duraan oo ku sugan degmada fariintaas way kala goday ayaan filaya saaxiib fariintaada aan usoo laaban doonaa assalaamu calaykum dhegeystayaal soo yiri wacalaykum salaam ayaanu leenahay waa caaisha cuud oo ku sugan xaaf- xaaf- xaafadda maaragta fiyoore salaan sare iga guddooma ah karaame iyo soomane aniga aan raadi- aan raaci lahaa qofka aan jeclahay ayuu dhegaystahaas soo yiri oo aniga qofkii markaas laakiin qofka aniga jecel waxaaba m- qofka aniga jecel ayaan raaci lahaa waayo waa noloshayda ayuu fariintaas ay kusoo tiri waan kaaga mahadcelinaa walaal sida fariimaha ayaan weli kusii soconaya maxamed oo fariimuhu way tiro badan yihiin oo fariimaha inaan dhegeystayaasha u akrin ayaan jecelna inta ka gaarna assalamu calaykum dhegeystayaal soo calaykum salaam ayaan leenahay bahda idaacadda gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka maxamed iyo cabdifitaax galab wanaagsan ayuu dhegeystayaas soo yiri saaxiibayaal aniga waxaan raaci lahaa qofka i jecel sababtu waxa ay tahay waxaan ka helayaa waxa aan rabo laakiinse qofka aniga i jecel maba ka helaya waxaan rabo waan kaaga mahad celinaynaa oo maaragtay sida walaasha siyax samri jecel aad barnaamijka uga qayb qaadatay mahadsanid ayaan leenahay galab wanaagsan mar kale barnaamijku waa maaragtay kulanka dhalinyaro weeyaan Fariinta ayaa ku- qaybihii dhexdama barnaamijkan waa ku guda jirnaa marka een, dhegeystayaasha waxaan leenahay garab wanaagsan manaraga dunyada geesimiyey gambaado manaraga dunyada sidan kugu mafeeyo dhaqan kulalaha masalo dagamanta kulasimo lai lai lai
garabka haydii wacnaado ayaana habadidii ka leenahay meel walba aad joogtaan insi kastoona maqlaysaan dhegeystaaya qad ku jira halo assalaamu calaykum halo halo Mm, waa ku maqlaa dhegeysta soo dhowow
waa dhowaan waa masaaxodeysa anageed haya cadi kibirteeda barnaamijka la wareysanaya garabta
si wanaagsan haya gudagal garabta fikirkaaga
adgujeeda ka jahmaayo codsi aan wataa haye
waxaan cabsanayaa hostii horumaraynayo
waan ka xunnahay qadka taleefanka ayaa ka go-ay dhegeystaasi saan filayo Een, fariimaha wicitaanka intaba jaaniskooda ayaan siinaynaa wicitaanka ayaan kusii soconayaa dhegeystaan qad ku jira halo assalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo soo dhowow halkaad inagala soo xidhiirayso iyo magacaaga imaan waa dha waxaa la bixinaya jabta aad iyo aad aga xunnahay dhegeystaas waxaa mooda inuu qadka ka go-ayo waa rajadoona inuu dib usoo laaban doono cadifitaax dhankiisa haya cadifitaax
san tahay maxamed mar kale galab wanaagsan adaan markaan kugu soo laabanaya dhegeystayaasha mar kale jaaniskooda waan siinaynaa saaxiibayaal barnaamijka waynu sida waynunu isiin doonaa jaaniskiina aad barnaamijka ku leedihiin saaxiibayaal galab cudon ayaan idin leenahay maxamed haddaan kugu soo laabta adiga horta su-aasha waad maqlaysay adaa horta barnaamijka soo saaray marka maxamedow yaab raaci led horta labadoodaas adigu labadeeba La- qofka adiga ku jecel iyo qofka adiga aad jeceshahay qofna anuu jecel yahay qofna anaan jecel miya Aha.
labadood midna ma raacilan saxib sababtu maxay tahay hal xabad ma raacilan labadood hadda meel cidlaa kusoo dhacaysa haddaad labadooda mid raacin maxamed may cadita meel cidlaa kuma soo dhacay horta Hay.
iga hordhayn horta jawaabtu wili waa soo wada Hay.
mid i jecel ma raacilahayn mid anaan jeclahayn ma raacilahayn Hay.
marka aan kuu kala sabeeya labadood maxaa ku nacay dhe Mm, sababtu labada aad ku aad maad ku kala nacdo horta midka i jecel aan ku hormaro Hay.
midka i jecel maaragtay Mm.
ana horta ma jecel nafsadeeda kuma qanacsano marka asaga la een, haddaa u tixgeliyo jecelkiisa asagana u daneemo Mm.
ya aniga weli qalbiga xanuunaa qofkaan jeclaa ma heli mugtaa Hay.
qofka anigaan jeclaan aa kuu saaray marka Ay.
qofkaas waan salcinaa maanta dhan taleefka igu dhegeysanaa Ay.
waa igu boodboodaa
Ay.
fariimay ma kasoo jawaabayo Ay. waa fiirinaya oo keliya waa fiira kimia le inkaarqabi maya maya maya abtijaarism waya camal waa qofkii aaniga aan jeclayaa kadib ordaya Mm.
marka qofkaasna waa isilcinaa waa i ooysiinaa si kastoo ay gelaa qofka aniga aan jeclahayna Mm.
ama qofkii asaga i jeclana Mm.
sidoo kale waa asaga le baalkii n adiga faa'iidaa mooyahan Waa- aniga weli qofaa jeclaa qalbiga ku jira waa gartay maxamed marka aan ka dhex galo adiga qofku jecel oo maanta ku yidhi maxamed oo inta kuu soo hor istaagay Mm.
oo ku yidhi maxamed oo nin anigu waa ku jecla bo waan kuu dhiman rabaa Haye.
ama maaragtay biyahan kaa dhex arkaa maxamed oo marka inaa wax ila qabataan rabaa Mm.
maxaad ugu jawaabaysaa maya maya maya maya Haye.
Saa Hadda hore waa kugu naf sheeg horta- Maxamed oo nafna saa- waa.
saa hore horta kuga sheeg waa markooda horta kuqusda qofkaas Haye.
waxaa isleeyahay qofkaa muwaalinya ama waxba iska naqday horta Haye. si kale adaa u maxaa fahmaysaa waa laga sheegaya horta Mm.
horta jacaylka hadda jira maaragta cabditaxo Mm.
waa ku arkay waa ku caashaqay aan maqli jira waa hore Mm.
laakiinse hadda Waa walaalka kuma dhabowda.
arkin Ah.
waan Waa- iska waa kaa adiga jeclaaday Haye.
walaashay kuma arkin Ah.
waan iska kaa jeclaada un Ah.
hawada hawadaan kugu haw- jeclaa hawadan kaa jeclaada haa Haye.
Ah, saas miya marka qofkaas horta aniga maarkay waa ka hordi lahaa qofkaa raaci lahaa markaan kuu sheego marka dhegeystayaal badan ayaa sugaya marka qofkaa raaci lahaa Mhm.
labada marka haddaan diiday labadiiba haddaad diiday marka labada bal haddaan xagga yar.
diiday Mm.
oo qofka jeclaayna aan ka cararay Ah.
qofka anigaan jeclaayna aan diiday Mm.
marka maxaan sameynaa waaye Mm.
labadooda haddaan mid raaci dacto waxaan waxaan raacayaa qofka aniga i jecel asagana aan jeclahay labadeena aan is wada jecel lahaa ha qofka labadiina is wada jeceshiin hadda lama helo soo maldhihi kara maxamed cabdifitaax waa dhig- waa waa ay jirtaa Ah, haddartan ah.
waxoogaa inaa meeshan mm, waa dhegeystayaal badan ay maqlaan mugta yaa cabdifitaaxo Mm.
hadhowda markaa baxna maarata dhegta kugu sheegaano maxamedow hadda inaad ii sheegtaa fiican maya maya maya hadda cabdi- cabdifitaaxo waxoogaa sheeqyada waxaa moodaa inay badan yihiin marka maxamedow waxaa la fariina ujeed waxaa baa lasoo leeyahay Eh.
maxamedow fariimaha xaqooda sii baa lagu leeyahay maxamedow ha ka hor dhici adiga Wallaahi.
marka maxamedow intaa fariimaha waan aadi doonaahe bal Eh, maxamedow marka ani aan ka baxe Mm.
Eh, marka cabdifitaaxo waa la helayaa qof adigana aad jeceshahay asagana ku jecel Mm.
Een, marka qofkii aad jeclaadna haddii adiga aad ka dabarado asiga aan ku ribin waa kuu nasiib daro Mm.
qofkii adiga aan ku jecelna adigana aad jecleen mid kalena waa nasiib xumo Mm.
Een, marka waxaan aniga raaci lahaa qof asagana i jecel anigana aan jeclaha labadana aan iswada jecel lahay saa anigana niyadeeda ugu degto asaga niyadiisa ugu degto sababtaa qofkii raadinaya aniga uu yahay anigana qofkaa raadinaya isagu yahay marka waan marka waxaa leedahay waxa- marka marka waxaan u madax ilaa fahmay kusoo dhaca difaaca anaaba kaa fiican iga waa ma- waa ma- maxamed anaaba wallahi kaa caadi fiican ma- wallahi Ah.
adaa mercel kusoo dhacay qofkii waa ka dawarada waa ka dawarada telefoon ma lagaa qabanayno Ay.
gaarsi mooyaan ku dhaani kaas Ay. meel cidlaa marka dambe kabaha kaa dhamaana bar saa wardaas maar ilaa marka istaagtaa dhihi doonto alla maxaa ka waday Mm.
qofkii jeclaay ma ka soo tegay Eh.
kii kanan ma gaarin alla maxaa yeelay Mhm.
hadda shalay ma horeysa alla way dambeysaa fariimaha iyo cadiftaax dhankiisa halkaas ayaan oga baxay marka waa maasan tahay maxamed oo fariimaha ayaan jaaniska u siina waa iska soo daba dhacayaan fariimaha saaxiibyaal oo fariimaha ayaan marka aan jaaniska idin siinayaa saaxiibada saaxiibaalnimo ilaabin fariimiina jaaniska waan siinaynaa asalaamu calaykum dhegeystaan soo yidhi wacalaykum asalaam ayaan leenahay waan idin salaamay daadiyaasha barnaamijka maxamed aadan yuusuf karaamo cabdifitaax soomane salaan sare saaxiibayaal waa dahraan oo ku sugan degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir haddaan u gudagalo aniga waxaan raaci lahaa qofka i jecel ayaan raaci lahaa waan ku salaamay maxamed karaama ayaan fariintaas u fahmay fariinta ku xigta ayaan jaaniska siilayaa asalaamu calaykum dhegeystaan soo yidhi wacalaykum salaam ayaan leenahay waa walaashiin mahmdeeq oo alaaba idinkala soo xiriirta xaafadda bakin galab wanaagsan saaxiibayaal ayuu dhegeystahaasi soo yidhi waan ka qadnay fariintaas oo dhegeystaha wuxuu soo yidhi aniga run ahaantii waxaan dooran lahaa qofka ma aragtay aniga aan doonayo mar walba oo aniga i danaynaya qofka si i jecel ayaan doonay ayaan danayn lahaa ayuu dhegeystahaasi sidaan fariintiisa u fahmay waan kaaga mahadcelinaa walaal sida quruxda badan aad- aad fariinta aadi aad noola soo wadaagtay fariinta ku xigta dhegeystahaani waxa uu soo yidhi assalaamu calaykum ayuu dhegeystaan soo yiri wacalaykum assalaam ayaan leenahay farintan way kusoo laabatay waan kaaga mahadcelinaa walaal sida quruxda badanna aad barnaamijka aad nogala qayb qaadatay dhegeysta wuxuu soo yidhi haddaan su-aal ku weydiiyo cabdi fitaax hadduusan ku jeclayn adigu oo aad jeceshahay sida aad ula noolaan lahayd imise uu im- ama uu kugu cayaarayo cabdi fitaax noo sharax bal saa u oynaysaa ayaa fariinta lagu soo yidhi maxamedow fariinta haddaan kugu celiya haddaan su-aal ku weydiiyaa leer cabdi fitaaxow adigaa lagu soo wediimaya anaa la weydiin maxamed Waa- haatan marka in adigu iga jawaabtaan raba waa- waa barantaada aniga is- wadnaha idhagadhagal maxamed saa u weynaydaha la yidhi hadduu asagu ku jecel yahay maar bal noo sharax arrintaas sharax ka bixi waana waa ka bixi doonaa oo maaragtay jaaniskaan siinayna jaaniskooda waaynu sii doonaa waynu kaga mahadcelinaa walaal qaaliya sida quruxda badan aa barnaamijka aynu ogala qayb qaadatay weli fariimaha fari kama qodna maxamedow fariintaani oo ugu dambaysa gacanteeda soo qabatay ayaan markaan jaaniska siinayaa waa xakiimo xilkas oo joogta muqdisho aniga waxaan raaci lahaa qofka i jecel waayo qofka i jecel cidlo ma iga tegayo karaamo soomane ii noolaada bay bay ayuu dhegeysaa soo yar waan kaga mahadcelinaya walaal sida quruxda badan aa barnaamijka noola qayb qaada faa noolehee fari kama qodno ayaan maqli jirnay galabtana hadda waxaa isaga dhegaystayaasha radio cadaade iyo qodobka walle fari kama qodna nacagtee xaruntii dad badan ayaa ku raacsan saa dareemayo su-aalna waa ay ka hortaa adaa ay taqaanaysaa waa jejeesanaysaa ku jira saa u jawaabaysa adaa ka saa saacad maxamedow ma taas maa subuuc kama nagula dhigi may cadbita hadartaana la tagayaa ma lagaaga haraayo marka hadduu qofku jecel yahay saa fariinta u fahmo weeyaan marka waxaa la weynaysaa cadbita sidee suu weynaysaa
aada umahadsan tahay maxamedow taas horta waan ka jawaabi doonaa wicitaanka haddaad jaanis ka siiso En aad iyo aad mahadsantaa ujeeda waa ka waa ka gambanaysa ujeeda kodhe marka dhegaystaan ayaa soo dhaweynayaa dhegaystaan qaad ku jira halo assalaamu calaykum halo halo waan ka xunnahay waxaad moodaa qadka taleefkaynan ka go-ay soo noqonoqo ayaan ku leenahay adigoo bad qaba caafimaad qaba qaybihii ugu dambeeyey ayaan isla soo gaarnay barnaamijkan waa kulanka dhalinyarada waxaana barnaamijka intuu hawada ku jiro codadkooda idiin soo gaarayaan waa sooman iyo karaama dhegaystayaashana waa ka qayb fariimaha iyo cadifitaax dhankiisa ayaan siinaynaa maxamedow wicitaanka ku celi baa lagu leeyahay oo ah furuhu wicitaanka saaxiibayaal waa saddex lixdan konton iyo laba toddoba iyo labaatan wicitaanka waa lix waa fura saddexa baan ka wadaa lixdan konton iyo laba toddoba iyo labaatan ayaa dad wicitaankiina nugu soo hagaaji kartaa oo naga soo wici kardhaan barnaamijku waa galab wana barnaamijku waa kulanka dhallinyaro cafwan hafmaan hadalku ma jira soomaalida ku mahmaada galabta farxadda ay ga badata la dhihi karaa maxamed cadifitaax waan ujeednaa inaa qof aa aad jeceshaa ka daba orday side maxamedow marka farxadda ma aqaan meelo ku ekaa doonta markii lagaa tagay bas ku dhaafa waa soo baraarugi doontaa laakiin qof qof aad jeceshaa maxaa ka daba orisa cadifitaaxo waa mahadsanta maxamed ay wax aad jecesha inay sidaa jirtaadi aniga maxamed waxaan jeclaada waa inaan isla markii hela ore maga laga daayo inaan waayo ma raba ani aye haddaan markaas waayo He?
ma si kala noqonaya maxamed mar ma jecli waxaan markaas doonayo inaan waayo oo meel cidlaa aan kusoo dhaco waa wax kale qadar daqiiqadana barnaamijka waan soo gabagabeed doonaa hadduu alla haweenayno ogolaado waxaa inoo hadhay en, iyo ilaa iyo en, toddoba daqiiqo barnaamijka maadaama uu hal saac uu hawada ku jiro barnaamijka En, marka en, cadiftaaxow en, marka su-aashii awiile ka hortaan cadiftaaxow ay ilowsiin waa ilowreebdaa dirtaan maxamedow su-aashii horta maxay tahay taas baa adaas is weydiin mudan maxayd adin la isweydiiyaan ma ma ma maqlin ba aad taaganaba xergaa laga bilaabo waa mahadsanta maxamed horta aniga haddaan is weydiiyo Ay, adiga la isweydiiyo iskagana jawaab maxamedow haddaan anina may adigu inay weydiiso ma aday aday ku habboonta inaad i weydiida soomahan maxamed waxaydaan fila haddaan qaldanay marka dhegeystayaas waan ka raaliganay haddaan ka qaldo fariinta En, qofkii ku jeclaaba en, maxa- hadduu ku yiro qofkii waa ku jeclahay miya En, marka maxaa loo inaysaaba sidaasaan u fahmay cadibtaago isaxna haddaa qaldamiya waa mahadsanta waa saxanta maxamed ha aniga dad maka dha ordi
waa mahadsan tahay maxamedow ay waxaan looyinaa waxyaabo badan baa ka mid ah laakiin inaan hadda sheegi ma rabin maxamed ay
ooyinta hadda maxamedow xasidka yeeleysa baarka sox sox soo cadibtaago maxamed maba ooye maagadiis ya maba ooye waa wax kale aye saasa keenta dila ka gudub marka waan ujeednaa hooya difaac kale aan ku- ah, cadifta waan ku jirtaa waan kugu soo laaban doonaa hadduu allah haweyn oo ina ogolaado dhegaystayaasheena ayaan jeclan lahay inaan jaaniska aan siino En, dhanka fariimaha waan siinaynaa wicitaanka sidoo kale waan siinaynaa dhegaystahan qad ku jira haddaan soo dhaweeyo halo assalaamu calaykum walaal soo dhawow halkaad inagala soo xiriiriso iyo magacaaga
walaal waa nuura joogade
waan ka xunnahay qadka taleefka ayaa gogo-ay dhegaystahaasi soo noqo ayaan ku leenahay haya cadiftax aad waa mahadsan tahay fariinta gacanteeda soo qabatay markan ayaan jaaniska siinayaa waa fariinta assalaamu calaykum dhegeystayaal u dhegeystaan soo yidhi calaykum asalaam ayaan leenahay bahda idaacadda gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka maxamed iyo cabdifataax galab wanaagsan oo naymku waa siyaax samri jacayl oo joogta xaafadda bakiin galab wanaagsan saaxiibayaal aniga waxaan raaci lahaa qofka i jecel sababtu waxa ay tahay qofka i jecel waxa aan rabo waan ka helaa balse qofka aan jeclahay wa- waxaan rabo i- maaragtay way ugu jejeesaya ayaan fariintaas u fahmay ilamaba ilaa ilaa imaba jecle galab wanaagsan Ah.
Awaan- ah, ilaa imaba jecle Ah.
maxamedow waa igu jejeesayaa fariinta saas lagu soo yiri waan kaga mahadnaynaa walaasheen sida quruxda badana barnaamijka inagula qayb qaadatay weli bari kama qodna barnaamijku waa galab wanaagsan waa kulanka dhalinyarada cafwan raalli noqoda dhegeystayaal meel walba jooga farxaddiyaa galabtay iga badatay markaa garab wanaagsan kaaga shaqeynta ah
garab wanaagsan may kula gaarto orodkaagii maxamedow galab waaba la joogaa maxamed habeen ma joogno ma ogdo Een, waan ogsoonahay laakiinse barnaamij kulanka dhalinyaro way cadibtaa Mm. ama waa kulanka dhalinyarada dhegeystayaasha raalli noqda ayaa leeyahay aad baa mahadsan tahay Een, marka waxaan jecelnahay guud ahaan inaan intaasi kusoo afmeero barnaamijkii kulanka dhalinyarada oo maanta si wadajir ah codadkooda idinku soo gaarsiinayeen may ashraf karaama iyo saaxiibkayga qaaliga ah cabdifataax cabdulaahi dhoore cabdifataax soomane barnaamijkani mid kale oo ka xiiso badan intaan ku kulmi doono toddobaadkani toddobaadkiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi ha nabaadiino salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala
wabarakaatu iyo heystii runtii heystaan in badan cabdifatax oo maana maqlin waa heystii een maalmahan waa u heystay waa heystii dhiniin ma xasuusta cabdifatax heestaas maxamedow baryaa igu dambaysay ma dhaweyn maxamedow marka heestaasi wallahi xasuus bay gelinaysa dhiirdhiir heesta ahayd Eh.
waayo waxaan ogaa maxamedow lagu daatay waxaa kale la dhegeysaneenba yarta dhiindhiin aa meel kasta ka maqlaysaa ana anada bismillaah waxaa maanta dhan yaa kugu saalalay qoonaysa cabdifatax marka maxamedow Eh.
heestaas ma- waan maca waxaa jirta maxamedow barbar inta la- oo ii tuuray Eh.
oo heesta Omar u qaadayay Eh.
oo sidoo kale asna lagu daatay marka haddana haddana waa laga soo gudba barbar waxaa lagu soo aaday halkaasi dhiirdhiir dhindhiin marka sanadba een, hees ayaa een, aa, saaran shaashadaha een, caalamka mar dhowna heesa cusub ayaa soo socda oo maaragtay ayadana i- maaragtay la dhihi doonaa hadda ii saar
waxaan idin leenahay ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
yartu dhiindhiin dhahayo wacanay asal dhaladiyo dhaqan xiriiray idhexqaatee kala yara dheelne
yarku dhindhindhigiyo rone amba dhiigow kaama dheeri soo dhowaadii kala yara dhele
yartu dhiindhiin dhahayo wacanay asal dhaladiyo dhaqan xiriiray idhexqaatee kala yara dheelne
yarku dhindhindhigiyo ronow amba dhiigow kaama dheeri soo dhowaadii kala yara dhele
naf jacayl dhibay oo dhankaaga laguma dhaafee dhaayahayga dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin
amba dhowr jeer uu dhawaaqo iga dhaqaaqduu dhibiisan weyde yarku dhindhin dhambi dhindhin
lab jacayl dhibay oo dhankaaga laguma dhaafee dhaayahayga dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin
amba dhowr jeer uu dhawaaqo iga dhaqaaqduu dhegaysan weyde yarku dhindhin dhambi dhindhin dhiindhiin dhibicda da'aysiya dhulkoo barwaaqa ee haga wacane ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooyo may dhale wadigu dheerto igu dhex nooshe dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin
dhigdhasaysiyo dhulko barwaqa dhehaga wacani ee dhammaystiran midaan ku dhaafsado hooya maydalin wadigu dheertoodigu dhex noosheeye diindin yarku diindin dhambi diindin dhiindhiin dhibicda da'aysiya dhulkoo barwaaqa ee haga wacane ee dhammaystiran idan ku dhaabsado hooyo may dhale adigu dheerto igu dhex nooshe dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin
gabagabda aysiya dhulkoo barwaaqa dhehaga waxani ee dhammaystiran nidaam ku dhaafsado hooyo may dhalin wadigu dheertoodigu dhex noosheeye diindin yarku diindin dhammi diindin
bicdada aysiyo dhulkoo barwaaqa ihaga wacane ee dhammaystiran nidan ku dhaabsado hooyo may dhale adigu dheerto igu dhex nooshe dhiindhiin yartu dhiindhiin dhexdu dhiindhiin diindin gabagabda aysiya